bsmi اllahi الرحmn الرaحيم alxamdu لlh rb العaalمين wslى اllه وslm عlى نabiyina mحamedi وعlى آlih وأصxaabihi أجmaعيn ama bعd qala الإmam أbu cabdالرحman النasائي raximah اllah taعaalى bab الniyaة fi اlyamiin niyadii axkaamteedii caddaynteediibu u baab yahay fi lyamiini dhaarta dhexdeeda niyada dhaarta dhexdeeda ahaaneyso xukunkeeda cadayntiisiibu u baab yahay wbilisnaadi qaala akhbaranaa isxaaq bnu ibraahim wa huwa abu yacquub alxandaliyu almacruufu bbni raahuuya qaala xadahanaa sulaymaan bnu xayaana wa huwa alasdiyu abu khalid alaxmar alkuufiyu saduuq yukhdi rawaa lahu asxaabu اlkutub الsita qala xadahanaa yaxya bnu saciidi wahuwa alansaariyu can moxamed bni ibraahima wahuwa ataymiyu can calqamata bni waqaasi can cumara bni اlkhadaab can الnabiyi slى اllahu عalayhi waslama qaal inama alacmaalu biالniyati inamaa wax kale maahane alacmaalu acmaasha muctabaratun waa mid la eegayo oo laga fiirinayo ama ay ku ansaxaysa biniyati niyada wainamaa limri-in qof waxaa u sugnaaday uunmaanna waa wuxuu niyeystay oo shayga uu la imaanayo waa inuu niyeystaa hadduu fard yahay hadduu sunno yahay oo tadawuc uu yahay wahaakada faman kaanat qofku waxa ay ahaatay hijratuhu hijradiisa ilallaahi alla inta xaggiisa wa ilaa rasuulihi iyo rasuulkiisa xaggiisa fahijratuhu hijradiisa ilallaahi bay ahaatay alla xaggiisa iyo wa ilaa rasuulihi waman kaanad qofkay ahaatay hijratuhu hijradiisana lidunyaa yusiibuhaa adduunyo uu asiibayo aw imra'atin ama haweeney yatasawajuhaa uu guursanaayo fahijratuhu ilaa maa haajara ilayhi hijradiisu waxay ahaatay wixii u hijrooday marka xadiidkan shaahidkiisu wuxuu yahay ama uu halkan ama tarjamada iyoiyo xadiidka mudaabaqadoodu waxay tahay xadiidka wuxuu tilmaamay inama alacmaalu binniyati acmaasha niya ayaa laga fiiriyaa waxaan ku dhex jirnana waa kitaabu laymaan marka yemiintu waxay ka mid tahay min jumlati alafcaali waalacmaal yemiinta ama dhaarta waxay ka mid tahay acmaasha iyo afcaasha qofku ka imaanayso uu samaynayo waxaa loo deliishanayaa marka niyada in loo fiirinayo dhaarta calaa haadaa marka alfaad wixii markaa niyadii waxbay takhsiisinaysaa markaas zaman iyo makaan ayay wax ku xiri kartaa wamaa ilaa daalika inkastoo lafdiga yaynanba ku jirine oo qofka haddii hadda maalan uu dhaarto oo uu ku dhaarto anlaa yadkhula daara zaydin hebel daartiis inuunan gelin ayuu ku dhaartay laakiin wuxuu niyeystay bishaan ama maanta ayuu niyeystay niyadaasi waa takhsiisinaysaa lafdigaas taqyiidka uusan ku jirin niyada ayaa lagu qeydi karaa ama lagu takhsiisin karaa calaa haadaana marka ayaa alimaamu shaafici iyo a-imada ay ku socdeen oo haddii marka ninkaa bishii markay dhammaato oo gurigii iska galo ma ma dhaar furin qofkaas mana dembaabin waayo niyada ayuu bisha uga qeyday waxaa la mida iyadana dalaaqa dalaaqa meelo badan uu ka shabahaa dhaarta uu ka shabahaa oo haddii qofka maalan uu yacni furiin uu rido oo haweentiisii uu furo cadadna uunan sheegin laakiin cadad uu niyada ku qabto hal ama laba ama saddex wixii uu niyeystay ayaa dalaaqiisu uu noqona calaa haadaa marka xadiidka waxaa loo keenay waxay tahay dhaartu waxay ka mid tahay min jumlati alacmaal acmaashaasna meesha laga fiirinayo waa niyada niyadaasi marka waxbay takhsiisinaysaa waxbay qeydi kartaa wahaakadaa sidaasuu marka halkan u keenay ayb waxaa kaloo marka halkan ku jirto xadiidkan loo soo deliishaday ee dhaarta qofkii dhaartay niyadiisa in la fiirinayo ayb oo marka haddii qofku uu dhaarto niyada dhaartaas ay ku socoto ma waxaa laga fiirinaa xaalifka qofka dhaartay mase waxaa laga fiirinaa cid kale daahirka xadiidkan wuxuu tusayaa an ay shayga muctabarka inuu noqonayo ana alyamiina calaa niyati alxaalifi dhaarta qofka dhaartay niyadiisa inay ahaanayso laakiin arrintaas sideeda mudlaq kuma ahane waa wixii aan xuquuq aadami aan ahayn wa amaa wixii xuquuq aadami ah fa hiya calaa niyati almustaxlif ninka wax dhaarsanaya niyadiisaa la fiirina haddii maalan nin uu xoolo kugu haysto oo xoolihii aada uga dhaaranayso inaadan xoolahaas qaadin adiga niyadaada la fiirin maaye kan ku dhaarsaday niyadiisaa la fiirinaa markaas ayb wixii marka xuquuq bani aadam ma aha marka oo tawriye iyo inuu xeeladaysto ama uu tabaysto waxba ku tari mayso mar haddii ay tahay xuquuq aadami xeeladaysi ama tabaysi uu sameeyo wax ay u taraysaa ma jirto hadduuba xaq ku goosanayo qeyrkiis uu leeyahay arrintaasna waa marka ay wahaadaa idaa taxaakamaa hadday qaali iskula tagaan marka ay qaali iskula tagaan waayo marka la fiirinaayo niyadu ay tahay calaa niyati lmustaxlif ayb haddii laakiin qaaliba aan loo tegin war hebelow ii dhaaro asna waa u dhaartay niyada qofka dhaaranaya la fiirinaa markaas ayb laakiin haddii qaadi loo tago oo qaaligii dhaar ou xukumo fanniyatu niyadu waxay noqonaysaa calaa yani alaa niya dhaartu waxay noqonaya calaa niyati lmustaxlif ayb akaru ahli lcilmi marka saasay leeyihiin imaamu maalik asaga wuxuu leeyahy xataa xaaladaas niyat lmustaxlif un ayay dhaartu xaggaasay aadeysaa ayb alimaamu nawowina isagana masaa-il badan oo sidaan oo kale ayuu ka hadlay oo wuxuu tilmaamay uu yidhi man iddacaa xaqan calaa rajulin qofkii qof xaq ku sheegto fa axlafahu lxaakimu xaakimka uu u dhaariyo incaqadat yamiinuhu calaa maa nawaahu lxaakim sida xaakimkaas wax dhaarinaya ay niyadiisu tahay ayay ku go-eysaa dhaarta walaa tanfacuhu tawriyatu xeeladaysi iyo tabaysina ma anfacayso itifaaqan ma laysku khilaafsana ayb fa in xalafa bigayri istixlaafi alxaakimi xaakimkiioo dhaaro aan dhihin ayuu dhaartay nafacat itawriyatu tawriyada marka waa anfacaysaa tabaysiga oo isaga niyadiisaa la fiirinaa wuxuu dhaartaa kala jeedo ayb laakiin haddii uu xaq ku cuno arrintaas uu ugu cuno maalkaasna xalaal uma aha qof dambaabay buuna noqonayaa markaasna aduu marka macaanidaasaa meeshan ku jirta marka qaala baabu taxriimi maa axala allahu caza wajalla wuxuu ilaahay xalaaleeyey qofku inuu iska xarimo caddaynteediibu u baab yahay maxalu shaahidkiisa iyo ujeedka alimaamu nasaa-ina waxay tahay qofku haddii uu shay xalaal u ahaa uu iska xarimo arrintaas dhaar ma noqonaysaa oo maalan wuxuu yidhi waxaas haddaan sameeyo malabka waa iga xaaraan hilib inaanan cunaynin haddaanba waxaas sameeyo ayb marka taa dhaar ma noqonaysaayo taxri taxriimu lxalaal shaygii xalaasha ahaayo cuntadii qofka inuu iska xarimo waxa uu isaga xarimayana dabcan ay tahay wax inuu sameeyo ayuu rabaa ama inuu wax samaynin xahi iyo manci ayaa ku jira ee taas ma noqonaysaa marka dhaar ma noqonaysaa maxaysan noqone wabilisnaadi qaala akhbarana alxasanu bnu muxamedin الzacfaraaniyu wa huwa abu caliyin اlbaqdaadiyu saaxibu shaafici wa huwa hiqat rawaa lahu lbukhaariyu alarbaca waa ninkii shaafici kitaabada marka uu akrinaayo akrin jiray zacfaraaniga waxaan ujeedaa isaga maye nacam wuxuu ka mid ahaa ardadii shaafici ee madhabka qadiimka ka warisay ayuu ka mid ahaa baqdaad kula saaxiibtay ayb qaala xadahanaa xajaaju can ibni jurayjin qaala zacma caطaaءun caطaa wuxuu sheegtay ou sheegay annahu samica cubayda bna cumayr ayuu maqlay yaquulu isagoo dhahayo samictu caa-ishata tascumu waxaan maqlay caa-isha oo sheegayso ana nabiya sala allahu calayhi wasalam nebiga kaana yamkuhu cinda zaynaba binti jaxshin zaynab agteeda ayuu ku nagaanayey fayashrabu cindahaa casalan agteeda ayuu malab ku cabaayey fatawaasaytu ana wa xafsatu aniga iyo xafso ayaa ayaa dardaaranay oo waxaan isu sheegnay ana ayatunaa dakala calayha midaani ou nebiga usoo galo annabiyu sal l l slam ou usoo galo falyaqul ha yidhaahdo yacni faltaqul ha dhahdo inii ajidu minka waxaan kaa dareemayaa oon kaa helayaa riixa makaafiira xabag yacnii urkeed carafteed yani xabag xabagta yacnii urta ay leedahay ama caraftii waxa ay leedahay ayaan kaa helayaa makaafiir marka waa xabagtii un oo markaa cara ur gaara haddana leh nebiguna waa nici waa dhibsan jiray in wax markaa yacnii raa-ixadiisa uu dhibsanayo in dadku ku yacni uu ama sameeyo ama uu cuno ama dadkii uu kula dhex galo waa waa nici jiray nebiga sal lla l slam maadaama ay taa ogaayeen ayay marka waxay leeyihin haddii uu nebiga adiga kuu soo galo waxaa ku tiraahdaa xabag urkeedaan kaa dareema adna adna sidaasaan ku dhahayo akalta makaafiira xabag miyaad cuntay yaad cuntay fadakala calaa ixdaahumaa mideed ayuu usoo galay labadoodii mid ka mida faqaalat dalika lahu arrinkaa bay ku tidhi faqaala wuxuu yidhi laa maya bal sharibtu casalan malab ayaan soo cabay cinda zaynaba binti jaxshin agteeda walan acuuda lahu mana u noqon doono zaynab agteedaan malab ka soo cabay umana noqon doono sidaasuu yidhi faqaala wuxuu yidhi laa maya walan acuuda lahu fanasalad waxaa soo degtay yaa ayuha anabiyu lima tuxarimu maa axala allah nebiyow maxaad isaga xarimaysaa wixii allah uu xalaaleeyey adiga kuu xalaaleeyey maa axala allahu lak ilaa laga gaaro in tatuubaa ila allahi caa-ishatu wa xafsatu waa in tatuubaada damiirka iyagu u laabana waid asara annabiyu ilaa bacdi aswaajihi xadiidan liqowlihi waayo warkii uu u siraystay bal sharibtu casalan malab ayaan cabaydi warka uu xaasaskiisa qaar uu u sheegay hadda xadiidkani wax dhaar ah kuma jiro xataa taxriim inuu malabkii iska xarimay aada ugama muuqdo keliya wuxuu yidhi walan acuuda ma u noqon doono yidhi ee ma unan dhihin marka malabku waa iga xaaraan ma dhihin tarjamaduna marka lafdi taxriim ayaa ku jiro laakiin taxriimka waxaa laga qaatay inuu sidaas yidhi yaa ayuha nabiyu lima tuxarimu maa axala allaahuda aayaddaa laga qaatay ee arrintaani marka dhaar ma tahay mase ma aha ee laba madhab ayaa ku jirto bacdi ahlilcilmi waxay leeyihiin qofku hadduu cunto iska cunto xalaal ah hadduu iska xarimo macnaheedu waa dhaar kafaaro gud buuna sameynayaa oo markaa hadduu cuntadaas inuu cuno uu raboodo waa inuu ka kafaaro guto qad farada allaahu lakum taxillata aymaanikum ayaana daliil u ah bay dhahayeen bacdi ahlilcilmina waxay leeyihiin maya dhaar ma ahane ee nebiga sala allahu calayhi wasalam waxaa qad farada allaahu lakum taxillata aymaanikum waxaa nebiga loogu soo dejiyo qisadaana lala xiriiriyey dhaar ayaa la jirtay oo la socotay dhaar ayaa la socotay oo la jirtay dhaartaasna marka waxay tahay riwaayada bukhaari baa caddaysay oo riwaayatu ibraahima bni muusa can hishaamin can curwata can caa-ishata oo nebigu wuxuu yihi sal l ly slam walan acuuda lahu ma u noqonayo waqad xalaftu u fiirsa meesha walan acuuda lahu u laaban maayo waqad xalaftu waana dhaartay dhaartaas marka uu dhaartay waa waxa kafaaro gudka keenay ee bimujarad inuu iska xarimay malab cunidiis inuu iska xarimay maahan inay dhaar inta noqotay oo kafaaro gud uu sameeyey oo markaas uu kafaaro gud sameeyey sidaas ma aha macna ayb riwaayada marka bukhaari kitaabu tafsiirna waa ku keenay saxiixa kitaabu alaymaan wanuduurna iyada oo mucallaq ah ayuu qoray marka uu gadaal ka raaciyey marka alimaamu yani alxaafid ibnu xajar wuxuu leeyahay waa istidlaal qawi ah marka taxriimulxalaal haddii ay la socoto dhaar markaas de dhaarta waa wax laga kafaaro gudanayo haddii wax dhaara aynan la soconinna dhaar maba ahanba iyada ayb sidaasna marka yacni waa yacni xoogay leedahay ayb in mar allaale marka oo haddii uunan dhaar samaynin haddii dhaar uunan xusin ama uunan sheegin meeshaa marka dhaar ma imaanayso waana qowlu masruuq iyo alimaamu shaafici imaamu maalik sidaasay ku tageen ayb laakiin imaam maalik dalaaqa ayuu kasoo reebay isagana oo alxalifu bidalaaq markay tahay isaga markaa wuxuu leeyahay haddii uu dalaaq ku xiro taxliil yani taxriimu اlxalaal markaas waa waa dhaaroo kaleu noqona waa noqon karaa waa ku waa ku xirmayaa macnaha tanna marka yani masaladaas iyo tafsiilkaasaa ku jira qaala baabun ay hada kani baabun baab weeyaan idaa xalafa haddii uu dhaarto qofka anlaa ya'tadima inuunan iidaan iidaansanin yacnii shay inaanu marka goosaar ama iidaan inuunan isticmaalin haddii uu dha ku dhaarto fa akala khubsan ou cuno markaa rooti ama muufo bikhallin khal ou ku cuno haddii marka muufo ou khal ku cuno qofkaa ma iidaantay oo ma dhaar furay dhaarba wuxuu ku dhaartay wallaahi aan ku dhaartay inaanan iidaamanaynin cunto ama muufo inaanan iidaamanin markaasuu khal ayuu ku cunay muufadii khalkaas iidaan ma loo ictibaarina ayb wabihi qaala akbaranaa cmr bnu caliyin wahuwa abu xafsin اlfallaas qala xadaanaa yaxya huwa bnu saciidin اlqaطaan albasriyu qala xadaana اlmuhana bnu saciidi wa huwa abu saciid albasriyu alqasaam hiqat rawaa lahu asxaabu اlkutub الsita qala xadaanaa طalxaة bnu naafici can jaabiri qaala dakltu maca الnabiy sal ly slam nabigaan la soo galay beytahu gurigiisaan la soo galay fa idaa filaqun waaba iyada oo gaballo muufo ah filaq waa jamcu filqatin ay kisarun min alkhubsi yacnii kibis ama gabalyaal muufo ah ayaaba ah iyo wa khallun iyo khal ayaa gurigii yaallo gaballo muufo ah iyo khal faqaala rasuulu llahi sal l slam nabigu wuxuu yidhi kul cun fanicma alidaamu iidaan ayaa nicmo lahaaday alkhallu almaqsuusu bilmadxi kan ammaanta lagu gaariyeelayo alkhallu waa khalka marka maadaama nebigu iidaan uu ku tilmaamay khalku qofkii iidaan ka dhaarto oo khal isticmaalo qofkaasi marka de waa iidaantay waa dhaar furay xinfi ayuu ku dhacayaa iyo dhaar furiyo ayb tarjamadii xadiidka marka waa iska daahir mutaabaqadooda qaala baabun ay hada kani baabun baab weeyaan fi lxalifi dhaar iyo walkadibi been liman qof dhaarto ama uu been sheego lam yactaqid aan goosanin alyamiina dhaarta biqalbihi qalbigiisa aan ka goosanin yani qofka aan dhaarta qalbiga ka guntin yani dhaarta uu dhaaranayo waa dhaartay laakiin ma rabin inuu dhaarto ee markaa been iyo ayuu markaa la yimid oo wixii uu ku dhaartay waxaan ahayn ayaa ka dhacay qofkaas marka hal calayhi kafaaratun kafaaro ma laga rabaa wa bihi qaala akbaranaa cabdullahi bni moxamed ibni cabdiraxmaan wa huwa cabdullaahi bni moxamed ibni cabdiraxmaan ibni lmiswar ibni makhramata aلzuhriy albasriyu saduuqun rawaa lahu muslimu walarbaca qaala xadaanaa sufyaanu wa huwa sufyaanu bnu saciid aلthawriy can cabdilmelik can abi waa'ilin can qays bni abi gharazata qays bnu abi gharazata alghifaariy saxaabiyun nazla alkuufata waa saxaabi markaa kuufa degay rawaa lahu asxaabu sunani alarbaca qaala kunaa nusamaa waxaana lagu magacaabi jiray asamaasirata waxaanu lagu magacaabi jiray buu yihi asamaasira samaasira marka waa eray asalkiisu cajami ou ahaa waxaana loo jeedaa dallaaleyda dadka dadka wax u kala gadgado ayaa laga wadaa marka maadaama alimaamu alkhataabi wuxuu leeyahay wa huwa ismun acjamiyun waa magac cajami ah wa kaana kahiirun miman dadka yacni markaa beyca iyo ku dhex mima wa kaana kahiirun miman yucaaliju lbeyca washiraa'a dadka wax badan beyca iyo shiraaga ku dhex jiro maadaama ay intooda badan fiihim ulcajamu cajam ay ku dhex jiraan ayaa marka carabtii maadaama cajamtuba ganacsi uga badan yihiin oo inta dad cajam ay saa ugu dhex jiraan fatalaqow hada lisma canhum magacan ayagay kasoo qaateen marka cajamtii ayb marka nabiga sal l l slam magacii waa bedelay wuxuu u bedelay marka sidaan arki doonno attujaar magacaas oo ah magac carabi asiil ah meeshaa marka waxaa laga qaadan karaa marka asmaa'da acaajimta iyo waxyaabaha marka yacni marar acaajimta in la khilaafo oo markaa luqada iyo asmaa'da iyo dhaqanka iyo lagu khilaafo waayo haddii iyaga aan la khilaafin oo iyaga un luqadahooda lagu hadlo ummadda waxaa ka dhumaayo marka dhaqanka iyo qaabkii iyo wixii sameeye oo laga rabay baa ka dhumaayo haddii marka dadka lagu sii daayo ummado kale dhaqankooda iyo isdilaaxaadkooda loo daayo kii ay asalka u lahaayeen ayaa meesha ka baxayo oo dhumaayo haqaafaadkana waa lagu tartamaa oo haddii adiga haqaafadaada ay ummad kale kaa qaalib noqoto oo haqaafa ummad kale ay kaa xoog badiso ummaddaasi markaa waxaa ka dhumaaya weliba gaar ahaan dadkeeda dambe iyo jiilalka soo koraayo waxaa ka dhumaaya marka wixii sharafkoodii iyo manhajkii ay ku socon lahaayeen iyo waxaasoo dhan baa ka dhumaya marka samaasiraanu lagu magacaabi jiray buu yidhi fa ataanaa rasuulu llahi sal l slam nabigaa noo yimid wa naxnu nabiicu annagoo waxgadayno fa samaanaa wuxuu nagu magacaabay bismin magac huwa khayrin huwa khayrun min ismina magaceenna ka fiican magac innaga magaceenna ka fiican kii aan isugu yeeri jirnay buu noo bixiyey fa qaala wuxuu yidhi yaa macshara atujaar war dadka wax ganacsadow ina hada ina hada albayca beecan yaxduruhu lxalifu dhaar ayaa ku imaanayso walkadibu iyo been fashuubuu baycakum beeciinna waxaad ku dheehdaan bisadaqati sadaqo yacnii beecyadan iyo waxgadidaani been iyo dhaar iyo ayaa dhex gelaysay sadaqo ku nadiifiya ku dheeha xalushaahidkiisa marka isaada halkan waayo wuxuuna u jeedaa yamiinu laqwiga yamiinta oo yamiinu laqwiga inaynan kafaaro ka waajibaynin laa yu-aakhidukum allahu billagwi fi aymaanikum walakin yu-aakhidukum bimaa caqadtum laymaana yamiinu laqwi marka maxaa la dhahaa waa yamiinta qalbiga aan lagu guntin waa lagu fasiray nacam wallaahi balaa wallaahi qofka carabkiisa wallaahi isaga bartay waa dhaar marka uunan u qasdin waxqabad ma leh ma la qabanayo waxaa kaloo yamiinu laqwi noqon karo qofku yacni sibay la tahay shaygaas inuu sidaas yahay waa dhaaranayaa marka binaan calaa yacni xaqiiqada shaygan isaga wuxuu u haystaa sidaas inay tahay marka beenna ma ku dhaaranaayo waaqica wax khilaafsan baad ku dhaara dhaara dhaaranaysaana isma laha middaa lafteeda yamiinu laqwi baa lagu macan ayaa lagu sheegaa middaa marka kafaare oo inaynan ka waajibayn wbihi qaala akbarana mxamed bn cabdillahi bn yaziid can sufyaana can cabdilmelik wa caasimin wa jaamicin wa jaamic bnu shadaad can abi waa'ilin can qays bni abi can qays bni abi gharazata qaala kunaa nabiicu bilbaqiic ayaan wax ku gadi jirnay faataanaa rasuulu llahi sal l slam nabigaa noo yimid wa kunaa nusama samaasirata waxaanu lagu magacaabi jiray samaasira faqaala wuxuu yidhi yaa macshara tujaar dadkan tujaarta ahow fasamaanaa bismin buu noogu magacaabay magac huwa axsanu min ismina magaceenna ka wanaagsan uma qaala wuxuu yidhi ina hada albayca beecan yaxduruhu lxalifu ayaa ku imaanaysa iyo walkadibu been fashuubuuhu bisadaqa sadaqa ku dheeha marka musanifku marka waxaad moodaa marka xadiidkan inuu ka qaatay ana yamiina lagwi laa tuujibu kafaaratan yamiinu laqwiga kafaara inaynan waajibinaynin ayb sida yacnii uu baabka soo socdaba ku keeni doono waxaa kaloo laga qaadanayaa yamiinta kaadibada ah ile tarjamada walkadibna waa sheegay qofka dhaarta uu ku been sheegaayo uu og yahay inuu been sheegaayo waxaa la yidhaha alyamiin alghamuus yamiin lkhamuuskaas marka dhaartaasi inaynan kafaaro lahayn towba un inay leedahay bes alimaamu shaafici keliyaa ku tegay baa la yidhaahdaa yamiinulkhamuusku dhaaray leedahay isagaa ku tegay amaa hayru shaafici waxay leeyihiin ma wax kafaaro a ma laha waayo qofku inuu isagoo been sheegayo u qasdo ee kafaaradu de qof oo isaga xoogaa inuu xal raadsado rabo ayaa xal looga dhigaa maahane qof isagu beenta iyo u qasdaayo iyo isaga yacnii waa inuu waxaa ka dhexbaxaa tooba unbaa anfacaysa maahane ma anfacayso waxaan la yidhaaha yani kafaara ma anfacayso ayb qaala baabun fi llagwi waalkadibi laqwigii iyo beentii wuxuu ku yimid wabihi qaala ayb wbihi qala xadaanaa mxamed ahbaranaa mxamed bnu bashaar wahuwa bundaar qala xadaanaa mxamed bnu jacfarin waa gundar qala xadaanaa shucbaةu can mugiirata waa ibnu miqsam mugiira can abi waa'ili can qays bni abi garazata qaala ataana الnabiyu slى اllahu عalayhi waslm nabigaa noo yimid wanaxnu fi suuq anagoo suuqa ku sugan faqaala wuxuu yihi ina hadihi suuqa suuqan yukhaalituha اlagwu wاlkadibu lagwi hadal meel ka dhaca iyo been ayaa dheehayso laqwiga marka maxaa ka mida dhaarta yemiinu laqwigaaba ka mida iyo beenta fashuubuuha bisadaqati sadaqa ku dheeha oo ku dara wabihi qaala ahbaranaa cali bnu xujrin wamxamed bnu qudamata qaala xadaanaa jariiru can mansuurin wa ibn lmuctamir can abi waailin can qays bni abi garazata qaala kunaa bilmadiinati ayaan ku sugnayn nabiicu lwsaaqa waxaan gedi jirnay waxyaabaha marka lacab la kiileeyo yani waxaan ujeedaa la beego wanabtaacuhaa waana iibsanaynay wa kunaa nusamaa waxaana lagu magacaabi jiray asamaasirata wayusamiina annaasu dadkaana na dhihi jiray fakharaja ilaynaa rasuulu llahi sal ll slam nabigaa nagu soo baxay daata yowmin maalin fasamaanaa bismin ayuu noo nagu magacaabay huwa khayrun min aladii samaynaa anfusana magac ka fiican wixii annagu aan nafteena ku magacawnay wasamaana annaasu dadkuna way nagu magacaabeen faqaala wuxuu yihi yaa macshara atujaar ganacsatooy inahu yashhadu baycukum beyciina yashhadu baycakum beyciina waxaa xaadirayo alxalifu waalkadib dhaar iyo been fashuubuuhu bisadaqa sadaqa marka ku dheeha oo ku dara ayb qaala baabu nahyi can اnnadri nadarka iska reebidda layska reebay ayuu u baab yahay nadarkooda waa shardi qofka inuu isku laazimiyo ilzaamu maa lam yalzam maa laa yalzam waa waxaan laazim isaga ku ahayn inuu isaga isku laazimiyo waayo nadarka marka iska reebidda nadarka la yska reebay ayuu u baabeeyey wa bihi qaala akbaranaa ismaaciil bnu mascuudin qaala xadaanaa khaalidun waa ibnu اlxaariث can shucbata qaala akbaranii mansuuru can cabdillahi bni murata can cabdillahi bni cumara ana rasuula اllahi sal l slama nahaa nebigu wuxuu reebay can innadri nadarka ayuu reebay marka nahyigaani see waayo waayo waxaan ogsoonahay nadarka in la oofiyo jannadaaba lagu galaa shay marka oofintiisa janno lagu galaayo see la ysaga reebaa marka ilaa alla wuxuu leeyay wamaa anfaqtum min nafaqatin aw nadartum min nadrin fain allaha yaclamu yuufuuna binnadri wayakhaafuuna yowman kana sharuhu mustatiiraa marka nahyigan ilaa ayna yatajih xagguu u jeesanaa marka ilaa saddex tafsiir ayaa ku jirta nahyigan ama saddex qowl abu cubayd isaga wuxuu dhihi jiray wajhu nahyi can اnnadri waxaa weeyaan ayb wajka ou nadarkan uu u jeesanayo watashdiidi fiihi iyo adkeynta la adkeynaayo laysa huwa an yakuuna ma'haman ma aha marka in lagu dembaabayo ma aha walow kaana kadalika hadduu sidaa ahaan lahaa maa amara allaahu an yuufaa bihi in la oofiyo alla maba amreenba walaa xamida faacilahu qofka sameeyana ma ammaaneen walaakin wajhuhu cindii aniga agtayda nahyigaani wejkiisu wuxuu yahay tacdiimu sha'ni nadri nadarka sha'nigiisa weyneyn la weyneynayo wataqliidu amrihi iyo arrinkiisa in la adkeynaayo lianlaa yustahaana bihi si aan loo fududaysanin fayufarata fi lwafaa'i bihi in la oofiyo markaa lagu gaboodfalo wayutraka alqiyaama bihi in loo istaaga laga tago sidaas waaye ayuu yihi nacam markaana wuxuu soo deliishaday uma istadalla bima warada min alxahi cala alwafaa'i bihi min alkitaabi wasunna aayaadkii iyo axaadiidtii nadarka oofintiisa ajarka ku jira ayuu keenay marka ujeedkiisu marka waa maxay nadarka waxaa layskaga reebay maadaama asaga ounan ahayn daaco qofka ibtidaa'an la amray ounan ahayn ayaa waxaa la leeyahay war hadhow intaad nadarka dayici lahayd haddaba ha gelin waay marka meeshaas marka nadarku maahan yacni in loo diidaayo dembi inuu yahay isaga ma aha dembi maaha nadarka laakiin adkeyn la adkeynaya darteed baa waxaa la leeyahay kaanahu xadiidka wuxuu ku leeyahay war nadar ha isku gelin waxaa laga yaabaa inaad kasoo bixi weyse marka dadaal nadarka loo dadaalayo dartiis waayo ee maahan inuu nadarku wax xun uu yahay ma aha marka wejkaas ayuu abu cubayd uu la aaday xadiidka ibnulahir laftiisana laftiisana nihaayada hadalkan oo kale uu sheegayaa macnaha labaad ee nahyigu waxay tahay annaadiru ya'tii bilqurbati ninka naadirka ah wuxuu la imaanaya yacni ya'baa bilqurbati mustaqilan lahaa ayb oo macnahan marka labaad isaga wuxuu noqonayaa ninka n qofka naadirka ah wuxuu la imaanayaa ya'tii bilqurbati daaca buu la imaanayaa mustahqilan isagoo markaa yacni cuslaysanaya waxyaabaha waajibku laba nooc waayo noocna waxaa weeyaan ibtidaa'anaa lagu amray salaadaa ka mida soonka bisha ramadaana ka mida inta badan kaas qofka mu'minka ma cuslaysto waayo marka horeba meeluu uga fakadana male waana la amrayba isaga ee wax marka yacnii isaga uu isku laasimiyeyna ma aha laakiin nadarku waa waajib la cuslaysto wa waxaa dhici karta qofkan inuu nadar galo uu yidhaa ilaahu waxaas haddaa i siiso bilaan sooma ama laba bilood oo isku xigtaan soomaya haddana waxaad arkaysaa markii wixii uu helo laba bil soonkeeda waa dhibaa waxaa laga yaabaa inuu is yidhaha war maxaa kugu watayba inaad nadar gasho waana arkaysaa dad badan oo su-aalaad ay su-aalayaan ama ay weydiinayaan waxaad arkaysaa nadaraan hadda ka hor galay seen yeelaayo uu kuleeyay nadarkiina qoortau iigu jiraa marka qofka naadirka ah daa'iman nadarka wuxuu la imaanaa asoo cuslaysanayo la imaanaa shay marka waajib ana in la cuslaystaa ma fiicna oo wuxuu ku noqonayaa lamaa saarat calayhi darbata laazimin ayb maadaama uu marka iska shallaaynayo ou dhibsanayo waxaa la leeyahay war haddaba nadar ha isku gelin intaad hadhow dhehi lahayd nadarkaana maxaan u galay waaba i dhibay ma awoodi kari intaad dhehi lahayd ha gelin haddaba kaasna waa tafsiir labaad tafsiirka saddexaad waxa uu yahay qofka nadarka samayn rabo qof daaco iyo cibaado ibtidaa'an bilaawga horeba diyaar u ah ma aha waayo shardiya u gelina nadarka maxaaba la dhahaa shardi baa la dhahaa soo maha wuxuu leeya ilaahu haddaad qofka iga jiran io caafiso saddex maalmoodaan soomaa soonkaas marka diyaar uma aha isaga ibtidaa'an wuxuu ku bedelanaa muraad inuu helo maadaama qofka naadirku muraad uu ku bedelanayo shaygii cibaadada ahaa nadarkii muxuu noqday marka kal mucaawadati cibaado ayuu marka wuxuu ka dhigay shay marka la kala bedelanayo ilaahayna waxbuu ku siinaa adigana cibaadadaad la imaanay waa laga fiican yahay marka taas oo kale ee inaad cibaado ilaahay shardi gelisid wax fiican ma aha soo ma fahmin marka meeshaas marka macno saddexaad waayo macnahan saddexaad marka waxaa soo gelayo nooc nadarka ka mid a nadarku marka saddex nooc waayo nadrulajaaj iyo nadrulmujaazaat iyo nooca kale oo ah marka yacni nadar oo aan labadaba ahayn nadrulajaajka waxaa la yidhaha dadku markay wax isku haystaan ama la doodaayo ayaad leedahay waxaas haddaan bas sameeyo ilaahay wuxuu igu leeyahay inaan saddex maalin soomo midkaas marka dhaarow shabahaa waayo waxbaad iskaga celin rabtaa sida dhaartaba wax la yskaga celiyo nadarka nadrulajaajku kal yamiini waa dhaaroo kala wa haddii asaga aada samayso kafaaro gud baad la imaanay bis nadrulmujaazaadkana waxaa la yidhaahdaa ilaahu waxaas haddaad isiiso anna waxaasaan samaynaa mujaazaad aa ku jira marka soo ma garanin midkaas marka haddii lagu siiyo wixii aada shardiga ku xirtay waa lagaa rabaa cibaadadii wax kaaga gudayana ma laha laazim inaad cibaadadaa un la timaado kafaaratulyamiinan la imaana ma anfacahay kafaaratulyamiinka nadrulajaajkay wax ka tartaa midka kale saddexaad wuxuu yahay adoon ku xirin shardi ayaadba ilaahay baa nicmo ku siiyey markaasaad leedahay lilaahi calaya an asuuma kada ilaahay intaa inaan soomu igu leeyahay adiga marka shardi kuma xiranin nicmadii markaad heshay baa ilaahay ku shukrin aada u shukrinayso ayaadba waxaa isku laasimisay inaad soonto midkaasaa ugu fiican marka dambe idan marka tafsiirka saddexaad nadarka la reebay wuxuu noqonaa keen noqonaa nadrulmujaazaadka nahaa yani ana rasuula اllahi sal l slam nahaa can اnadri waa nadru lmujaazaadka ee nadar kasta ma aha cala tafsiir thalith markaan qaban tafsiirkii abu cubayd marka la qabtana nadaroo dhan waayo marka nadaroo dhan nebigu waa reebay muxuu u reebay inaan la fududaysanin hadhow waay marka yani t macaanidaas saddexda ahaa marka meeshaas yaa ku jirta wa qaala wuxuu yidhi nabiga sal l slam inahu nadarku laa ya'tii bikhayrin khayr lama imaado nadarku khayr lama imaado maxaa laga wadaa ay ana cuqbaahu laa tuxmadu ciribtiis lama mahadiyo ayb oo seen loo mahadinaynin in la oofiyaaba dhibto ayaa yaa yaa qofka uu ku dhibtoona waxaa laga yaabaa inuu oofin waayaba marka inahu laa ya'tii bikhayrin macnaha lama mahadiyo waayo nadarka waayo markaad waxaan adiga isku laasimisay inaad sameey weysaa dhici karto tafsiir labaad waxa uu yahay inahu laa ya'tii bikhayrinta laa yakunu sababan likhayrin lam yuqadar yacnii wax aan ilaahay khayr uusan kuu qadarin nadarku kuu keeni maayo wa khayr lama imaado waxaan laguu qadarin nadar makuu keenayo macno labaad waayo isagana walidalika xadiidkan imaamu lbukhaari kitaabu lqadar uu kusoo qaatay tafsiirkan labaadna waxaa ree xoojinayo xadiidka uu keeni doono oo laa yuqadimu shay-an walaa yu-akhiru nadarku waxna hore uma dhigo waxna ma dib dhigo macnaha saddexaadna wuxuu yahay laa ya'tii bisababi khayrin fii nafsi nnaadiri nadarku qofka wax nadraaya khayr ku jiro kuma imaado waayo ninka nadarka gelayo shardiga xiranayo hadduu cibaado rabay shardi maba ku xireenba marka nadarku qofka wax nadraayo khayr ku jiro sababtiisa kuma imaado ee nin wax rabo waay macnahaas marka ibnu daqiiq ilciid ayaa isagana ishaaray ixkaamulaxkaamka ayb inahu laa ya'tii bikhayrina saddexdaas macnaa lagu sharxay inamaa yustakhraju bihi waxaa wax loo inamaa inamaa yustakhraju waxaa looga soo bixin dalbaa oo lagula soo baxaa bihi binadri nadarka min albaqiili qofka baqiilkaa wax loogala soo baxda qaataa qof inuu wax bixiyo aan rabin oo baqiil ah ayaa nadarka wax looga qaataa yustakhrajudan marka faacilkeedii aawa marka waa mabni lilmajhuule faacilku waa allah ilaahay ayaa qof awal inuu cibaado la imaadaba aan rabin ayaa nadarka wuxuu uga qaataa ou yacni uga soo baxsadaa cibaado cibaado uunan la imaan lahayn ayaa nadarka dartii ou kula imaanayaa qof awalba baqiil cibaadada ka aha ayb riwaayo soo socotaana uu ku caddayn doonaayo ee wuxuu leeyahay ayb riwaaya marka waxay leedahay fayastakhriju allahu bihi min albaqiili qofka baqiilkaabaa ilaahay nadarka oo wax kula soo waxbuu kala ou yacni markaa xaggiisa kagala soo baxaa oo marka riwaayo kale iyadana waxay leedahay maa yani ayb oo riwaaya waxay leedahay maa lam yu'tiinii calayhi min qablu maxaa lagala soo baxaana wax ounan iila iila imaadeen oo ounan isiiyeen ayuu alla wuxuu leeyahay waxuunan isiiyeen ayuu nadarka dartiis igu siina oo ula yani uu kula imaana saddexda eray saddexda jumlo ee xadiidkaba saddex sharaxay u baahan tahay kiiba marka macaani kala duwanaa ku jirta marka sharaxaas in la fahmaana daruuri waayo waa ilaa haddii kale nadaraa la reebay xaggee loo raaca nadarku waa manhi haddana waa la ammaanay qofkii nadarkii la imaaday oo oofiyey waa la ammaanay xaggee loo raaca marka shayga marka macaanidiisa marka in la fahmaa waxay ka kheyr badan tahay sanawaad in lagu celceliyo iyadoo aan wax macnihiisa aan la fahmin waxaa ka kheyr badan yani waxaan ujeedaa sanawaad macnihiisa in lagu celceliyaa waxay ka kheyr badan tahay in wixii un layska dareeriyo oo aan la fahmin wabihi qaala akhbaranaa camr bnu mansuur wahuwa abu saciidin الnasaa-iyu hiqat habtun rawaa lahu الnasaa-iyu qala xadaanaa abu nucaym qala xadaanaa sufyaanu can mansuuri can cabd llahi bni murata can cabdillaahi bni cumara qaala nahaa rasuulu llahi sal l slam nebigu wuxuu reebay can inadri nadarkiibuu reebay wa qaala wuxuuna yidhi inahu laa yaruddu shay-an nadarka waxba ma soo celiyo waxba ma celiyo inamaa yustakhraju bihi waxaa lagula soo baxaa nadarka min ashaxiixi qofka bakiilka xaggiisa ayaa daaco iyo cibaado lagala soo baxaa oo nadarkaasaana lagula soo baxaa yani nin inuu sadaqaysto aan rabinba wax ayaa nadarka marku galo ilaahu haddaa waxaa isiiso masaakiinaan wax ku sadaqaysanaa buu dhahaya nin marka awel baan wax la bixi rabin ayaa wax looga qaadaa qaala baabu nadri laa yuqadimu shay-an walaa yu-akhiruhu nadarka waxna dib hore uma soo dhigo waxna dib uma dhigo shay adiga marka ilaahay kuu qadaray xaggii xagga kuu dhaafin maayo nadarka oo nadarka qadaha iyo qadarka unbaa fulaayo وبه qال أخبرنا cمر بن علي وهو أbو xفص الفلاس qال xdثnا يحyى qال xdثnا سفyان عن منصور عن عبد الله بن مرة عن بن عمر qال qال رsuل الlhi صلى الله عليه وسلم النdر نdrka laa يqdم شhيئا وlaa يؤkhirه شhay ma soo hor maryo waxna ma dib dhigo إنma huوa شhayء waa شhay nadarku يsتkرج bه min الشhaxيiح qofka baqiilkaa xaggiisa wax loogala soo baxo wa bihi qaala akhbaranaa cabdullahi bni moxamed bni cabdiraxmaan qaala xadaanaa sufyaanu qaala xadaanaa abu zinaad can اlacraji can abi hurayrata ana rasuula اllahi sal slama qaal laa yaأti nadru nadarka lama imaado cala bni aadama bani aadamka korkiisa shay-an oo lama imaado shayga oo lam uqadirhu aanan uqadarin caleyhi korkiisa aanan ku qadarin walakinahu shay-un use waa shay istukrija bihi min albakiili qofka bakiilkaa isaga sababtiisa wax lagula loogala soo baxay qaala baabu nadri yustakhraju bihi min albakiil nadarka lagula soo baxayo isaga qofka bakiilka wax looga qaadanayo wa bihi qaala akhbaranaa qutaybatu qaala xadaanaa cabdاlcaziiz can اlcalaa can abihi can abi hurayrata ana nabiya sal l slama qaala laa tandiruu hanadrina faina nadra nadarku laa yugnii min alqadari shay-an qadarka waxba kama deeqaayo kama taraayo wainamaa yustakhraju bihi min albakiili ayaa loogala soo baxaa qaala baabu nadri fi aacati daacada dhexdeeda nadarka ah dhinac kale marka laga fiiriya nadarku wuxuu noqon karaa shay daaca ah in nadar lagu galo shayga daacada ana acamu min alwaajibi waajib waa ka caamsan yahay daaca marka la yidhaha waajib iyo sunno waay ayb shayga marka waajibka ah see nadar loogu galaa waajibka waxaa nadar loogu galaa tawqiidkiisa masalan waajib muwasaca haddii uu yahay oo waqtigiisu dheer yahay haddii uu yahay waajibkaas marka muwasaca ah waqtigii uu samayn lahaa qofka nadar iyo waa ku geli karaa oo masalan wuxuu dhihi karaa lilaahi calaya allah wuxuu igu leeyahay salaad hiblaaye awal waqtihaa inaan tukado waa laazima marka waa qurba iyo daaco waay waaya waxaa kaloo nadarku mararka qaar ku dhacaa macsi inuu ku yimaado oo qofka hadduu shay macsiya uu nadaro ka waran ma la sameynayo macsia macsida iyada la sameyn maayo hadduu macsi nadar ku galo ilaahay wuxuu igu leeyahay inaan hebel soo dilo u leeyahay hebelkaa dilkiisuna xaq ma aha qofkaasi marka waa inuu ka joogo kafaaro ma laga rabaa akharu ahlilcilmi lagama rabay leeyihiin kafaaro leanna maba xirminba maba guntanminba ayb bacdi ahlilcilmi oo marka iyaga kafaaro waa leeyahay dhahayaa jiraan xadiid daciifa oo bukhaari iyo ay daciifiyeen ayayna deliishanayaan qolooyinkaas shayga kale nadarka noociisa kale saddexaad muxuu noqon karaa haddii mar daaca iyo macsi la sheegay waxaa kale dhimo waa mubaax mubaax hadda daacana ma aha macsina ma aha shayga mubaaxa ma ogtahay jawaazu darafayn niye iyo in lala yani waxa daaco ka dhigi kara de waa niyada iyo laakiin lidaatihi shayga mubaaxa daaco uma aha mubaaxa marka muxuu noqonayaa ninkii abu israa'iil xadiidkiisii wuxuu ahaa ibnu cabaas uu warinayay nadarow galay inuu qoraxda taagnaado uusan hadlin fariisanin soomana rasuulka sal ll slam wuxuu yihi soonkaaga iska wado laakiin qoraxda kasoo tagoo harso fariiso hadal khayr ku hadal marka intii kale waxaa la yidhi wax awalba mubaaxay ahaayeen kuwa kale maogtahay nadar kuma tacalluqayo marka inaad maanta dhan aamusnaato qorax inaad taagnaato waa iska mubaax inaadan fariisanin oo aada taagan tahay waa shay mubaaxa kuwaasoo dhan marka nebigu nadarkii waa ka reeday iska sameeyo yidhi soonkaagiina dhammaystiro yidhi soonku waa daaca isaga waa la dhammaystira meeshaas marka waxaa laga qaatay nebigu kafaaro gudna ma sheegine shayga mubaaxa shay mubaaxa haddaad nadar ku gasho isaga marka yacnii ma guntan maayo kafaarana marka qofka laga raboon maayo ayib meeshaas marka saddexdaas nooca halkaasna imaaneysa وبه qال أخبرنا qتيبة عن مالك عن طلحة بن عبدالملك عن الqاسم عن عائشةa رضي الله عنها أن رsuل الله صلى اه عليه وسلم qال mن ndر أn يطيc الlaha qofkii nadr ku gala inuu alla adeeco falyuطichu ha adeeco وman nadr an ycصiya الlaha qofkii nadr ku gala inuu alla caasiyana falaa yacsihi younan caasin kafaaro ma la imaana marka la imaan maayo kafaaro maba guntanmin maxaa kafaaro lala imaada jumhuurkuna marka sidaasay ku tageen ayb waxaa kale qolooyinka kafaarada waajibiya ay deliishanayaan kafaarat اnadri kafaarat اlyamiin cumuumkaasuu soo gelaa bay dhaheen iyagana waxaa lagu jawaabay cumuumka say usoo gelaa kani sharcan nadar maba laga cabiraya qof macsi inuu nadar ku galo waa luqatan un baan iskaga dhahaynaa nadar maahane sharcan nadar maba ahanba kaas qaala baabu nadri fi lmacsiyati macsida dhexdeeda nadarka wa bihi qaala akbaranaa camr bnu caliy qaala xadaanaa yaxya qaala xadaanaa malikun qaala xadaanii طalxaة bnu cabdilmalik can اlqasim can caaishaةa qaalat samictu rasuula اllahi sal l slam nabigaan maqlay yaquulu isagoo dhahaya man nadara an yudiica allaha falyudichu qofkii ku nadro inuu alla adeeco ha adeeco waman nadara an yacsiya allaha falaa yacsihi qofkii nadra yani nadro oo shardi ku gala inuu alla caasiyo falaa yacsihi yaanu caasinin wabihi qaala akbaranaa moxamed bnu اlcalaa wahuwa abu kurayb qaala xadaanaa bnu idriis waa cabdullahi bnu idriis alwdi can cubayd اllaahi can طlxaةa bn cabdilmlik can اlqasim can caaishaةa qaalat samictu rasuula اllahi sal l slm yaquul man nadara an yudiica allaha falyudichu waman nadara an yacsiya allaha falaa yacsihi qaala baabu lwafaaءi bاnadri nadarka oofintiisa wbihi qaala akbaranaa mxamed bn cabdilaclى qaala xadaanaa khalidu qaala xadaanaa shucbatu can abi jamrata nasr bn cimraan aلdubaci can zahdam qaala samictu cimraana bna xusayn yadkuru ayb wuxuu leeyahay marka bacd nusk baa waxay dhigayaan can abi xamzata meeshaas waana tasxiif tuxfaha iyo sunan lkubraha iyo abi jamra ku yaal ayb can zahdamin qaala samictu cimrana bna xusayni yadkuru ana rasuula اllahi sal l slama qaala khayrukum qarnii kan idinku ugu khayr badan waa qarnigayga uma aladiina yaluunahum kuwa ku xigo uma aladiina yaluunahum kuwa ku xigo uma aladiina yaluunahum middaa dambe marka nusakho qaar kuma jirto qaaray ku jirtaa qarniga afaraad ma soo gelaa mase ma soo gelayana shaki baa ku jira ee khilaaf waxaa lahubaa marka waa qarnigii nebigu noolaa kan ku xiga ka ku seexeey saddexdaas qarniga meeshaa marka waxaa laga qaadanayaa saddexdaa qarni nebigu wuxuu uga marqaati kacay khayr khayrkaas waxaa laga wadaa majmuuca dadka nool zamankaas way ka qeyr badan yihiin dadka iyaga ka dambeeya majmuucooda waa dhici kartaa marka qof zamankaas nool hore oo xun waa la heli karaa zamankaa dad bid ahlu bidacaba waa noolaayeen quruuntii qarnigii labaad iyo saddexaad iyo dad waxaa noolaa marka culimada qaarba ayba xataa yacnii ay zandaqa iyo gaalnimo ku xukumeen jaham iyo jacd ibnu dirham iyo bishr ibnu bishr ilmarisi iyo khaylaan iyo kuwaasba waa noolaayeen ee waxaa laga hadlaya waa majmuuca casrigii selafka majmuuciisa wuu ka kheyr badnaa cusuurtii ka dambeysay iyaga ayb falaa adri ma garanayo adakara maratayni inuu sheegay laba mar bacdahu khayrukum qarnii markuu yidhi kadib ow halaaatan ama saddex inuu sheegay uma dakara qowman qolo ayuu sheegay yakuunuuna khiyaanayaan walaa yu'tamanuuna aan la aamineynin iyagoon waba lagu waxba lagu aamini maayo way khiyaanayaan wayashhaduuna way markhaati furayaan walaa yustashhaduuna mana laga markhaati dalbanayo iyagoon marka markhaatiba la su-aalin ayay iska markhaati furayaan wayandiruuna waa nadrayaan walaa yuufuuna mana oofinayaan nadaray galayaan nadarkiina ma oofinayaan wayadharu fiihim waxaa dhexdooda ku muuqanayo assimanu cayilka taa marka macnaheedu waxay tahay xaaraanta inay cunayaan yaa markaa yani waxay keenaysaa marka inay markaa yani ay cayilaan qaala abu cabdiraxmaan alimaamu الnasaa-i wuxuu yihi hada kan nasru nasru bnu cimraana weeyaan abu jamrata yani abi jamrahan xadiidka ku jira waa nasru bnu cimraan aلdubaci weyaan xadiidka marka nadarka oofintiisa yani daahiray ku tahay qaala baabu nadri nadarkiibu u baab yahay fima laa yuraadu bihi wajhu llahi caza wajala wixii aan ilaahay dartii loola jeedin ayb fima laa yuraadu bihi wajhullahi muxuu ka wadaa waa wixii aan daaco laga wadin oo iska mubaax iska ah fima laysa bidaacatin waxaan asalka daaco aan ahayn nadar in lagu galo shay iska mubaax wbihi qaala akbarana mxamed bn cabd laclى wahuwa sancaaniyu lbasriyu hiqat rawaa lahu muslimu wabu dawuuda fi kitaabi اlqadr wالtirmidiy wالnasaa-iy wbnu maaja qala xadaثna khalidu can ibni jurayji qala xadaثanii sulayman اlaxwal wa sulayman bnu abi muslim almakiy hiqat hiqat qalahu axmed rawaa lahu asxaabu اlkutub الsita can daawuusin can ibni cabaasin qaala mara rasuulu llahi sal l slama nabigu wuxuu soo maray birajulin nin yaquudu rajulan nin hogaaminayo fii qaranin xarig uu ku xiray nin hogaaminayo xarig ayuu ku xiray markaasuu jiidaa fatanaawalahu nabiyu sal l slama nabiga waa gaaray faqadacahu xarigiibuu jaray qaala wuxuu yihi inahu nadrun nadar waa yihi rasuul allah yacnii inaan xarigan ku jiidaa nadar ku galay buu yihi marka da xarig in laysku jiido daaca maya daaca ma aha shay iska mubaaxa hadday u badato nacam yani qofka inta xarig yar lagu xiro marka la si uusa u dhumin maalan oo dawaafka iyo marka la sameynayo si uusa u dhumin taa marka nadaraan ku galay buu yihi nebiga maba u aabayeelin geedkiina waa furay kafaaro gudana lama dhihin shayga mubaaxa marka waxba kuma gudu xirmaayo wabihi qaala akbaranaa yuusuf bnu saciidin wahuwa almisisiyu hiqat xaafid qala xadaثna xajaaج can ibni jurayji qala akhbaranii sulayman اlaxwal ana طaawusa akhbarahu can ibni cabaasi ana الnabiya sal l slama mara nabiga salى اllahu alayhi wasalam wuxuu soo maray birajuli nin wahuwa yaطuufu biاlkacbati isagoo kacbada dawaafayo yaquuduhu insaanu qofna uu markaa hogaaminayo bikhizaamatin uu ku hogaaminayo xarig yar oo fii anfihi sankiisa ahaaday yani xariga yani awrtoo kale faruur xirka u ah faqatacahu annabiyu sal l slam nabigaa ka gooyey biyadihi buu uga jaray gacantiisa uma amarahu wuxuu amray an yaquudahu biyadihi gacantiisa inuu ku kaxeeyo gacanta ka qabuu yihi xarigan ka daa qaala bnu jurayjin wa akbaranii sulaymanu ana taawusan akbarahu can ibni cabaasin ana nabiya sal l slama mara bihi waa soo maray wahuwa yatuufu bilkacbati isagoo kacbada dawaafayo wa insaanuna qad rabata yadahu biinsaanin qofna ou qof kale ku xiray gacantiisa biinsaanin aakhara qof kale bisayrin suun ou iskula xiray gacantiisuu suun kula xiray ka kale ow khaydin ama dun ow bishayin ama shay gayri dalika kaagaas aan ahayn waxa aan ahayn faqadacahu nabiyu sal l slam nabigu waa ka jaray biyadihi gacantiisu uga jaray uma qaala wuxuu yihi qudhu biyadika gacantaada ku hogaami qud hogaamihu isaga biyadika gacantaada ku hogaami marka xaadiidtan oo dhan waxay daliil u tahay shayga mubaaxa ah ee bannaan nadar kama guntanno haddii qofka shay mubaaxa uu nadar ku galo oo uu iska dhaafo ma qof dhaar furay ama nadar furay ma noqonayo qof yani waxaan ujeedaa nadar furay ma noqonayo macsi hadduu nadar ku galana maba la sameynayo iyada mana lahan kafaaro nadarka mubaaxana kafaaro ma laha nadarka daacada laakiin isaga waa in la sameeyo haddii uu nadaru lajaaj ou noqdana kafaaratulyamiin waa ku filan tahay hada aakhiruhu wallahu aclam wsala allahu waslama calaa nabiyina mxamedi waaalihi waasxaabih